sida laga warqabo magaalada baydhabo in mugdaab waxaa loo fadhiyey maamul oo weeranayo maaragtay koonfur galbeed markaa shirkaa in muddo ayuu soo socday madheer buu soo marhayay akhritaankii wuxuu soo gaaray shirka in la furo maalintii talaadada heer ayaa madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo beesha caalamka mataqaana cid walba ay kasoo qayb gashay dhammaantooda maaragtay ayagoo goobjooga ayuu shirka furay madaxweynuhu markaa habkaas ayu ayay shaqadu u socotaa wax dhible hadda ka taagan ma jiro shalay ayay ahayd markii maaragtay dastuurka loo qiibiyey irdidu shalay waxaa loo qiibiyey haddana faashishkii shirka marka saaka maaragtay waxaa la gudagalay in goob goob loo fadhiisto oo dastuurkii la akriisto marka adigu maaragtay waxaan rajaynayaa beri in lasoo gebagabeeyo si beri dambo maaragtay ob looga qaado dastuurku habkaas ayay wax u socdaan oo wax dhible hadda meesha ka taagan ma jiraan madax shino dastuurka maamulka uu yeelanayo imise imisaa laga doodaya
dastuurka maamulka uu yeelanayo waxaa laga doodahayay maalintii talaadada aheed oo shirka la furahayay wixii ka dambeeyeyba maaragtay dastuurka hadalkiisa ayaa socday marka saadka marka hadda waaba gebagabe markaan maaragtay cid walba maaragtay wixii ay ka qabto inay beri soo cadeysa ayaa la rabaa ma garata waa garta
marka xaaladda waa sida ilaa iyo hadda maaragtay sirka habkii loogu talagalay buu u socdaa marka warar kaleen kitiri kuteel oo maaragtay cadowga koonfur galbeed baahinayo way jiraan marka saaka maaragtay gabadhii kula haysay ayaa maaragtay in ilaa adigu saddex saci bar ayaa meeshu ka maqaneed markii dambe been abuurkay soomaali waa iska taqaanay habalahan meelba saarneen ayaa isla dhexmarhayay oo la yidhi jawaari ba sidaa yidhi iyo warkaas ayaa la waday haddi guddoomiyuhu hadduu war sheegayo mis mataqaanay sababka sibxa ku timaadeen oo hadduu war sheegayo odayaasha dhalanka ayuu lasoo hadli lahaa sirka odayaasha dhalanka ayaa horgoodaya daadaynaya laakiin waxaa la sheegayaa in gudoomiyaha baarlamaanka maxamed sheekh cusmaan jawaari isaga uu amray in shirkaas gebi ahaanba la xiro
annaka markaas isaga ma hayno guddoomiyuhu markii horeba maaragtay madaxweynaha ka hor afar habeen buu joogay markii dambena madaxweynaha ayaa yimi waxaa la socday maaragtay jamcadda qulumaha ka dhexaysa nakun asey wakiilahu ku yahay cabdiraxmaan cabdi asey maaragtay ninka la yidhaahdo maaragtay safiirka etoobiya iyo maaragtay labada deebixiyaasha maaragtay ilaa shan qofood oo ka socotay adigu cid walba ayaa ka soo qayb gashay marka madaxweynuhu ka horba afar habeen ayaa guddoomiyuhu joogay intaa nin walba khudba ayuu jeediyey aakhiritaankii madaxweynuhu ayaa yidhi shirku waa fun yahay maaragtay muddo gaaban inaad ka soo gebagabaysana waan rajeynahayaa marka odayaashii meesha ka hadlay waxay sheegeen ninkii ugu badnaa baa toban beri gudaheedan soo gebagabaynayna yidhi midna wuxuu yidhi maaragtay shan beri marka madaxweynuhu labaduba waa soo qaatay wuxuu yidhi dadna waxay leeyihiin toban beri dadna shan beri bay leeyihiin haddii laba beri aad ku dhamaysaan sirkaan wixii ka soo baxo annaka tunka ay naga saaran yihiin wax lagu gorgortumayo maaha buu yidhi marka sirka halkaas u socday sabab haddii loo joojinayo marka hadda ma anigu ma garanayo warkaas isaga war meel saaran maaha waa war been abuur ee meelaha la wadwaday koonfur galbeed wada weeyaan ma garan
laakiin guddoomiyaha baarlamaanka waa uu amray soo maahan in shirka la xiro maanta maya wax uu amray ma jiraan wax uu amray ma jiraan sababta ugu amray jirtaba sababtoo ah wuu ogolaa wuu taagnaa marka maaragtay sabab oo u amro meeshu ma jirto sababta maxay tahay oo u amrayo markii hore maaragtay in la furo oo maamulka maamulkan oo najaxo maaragtay guddoomiyaha iyagu ogolaynayeen
waa gartay warar baa sheegaya oo magaalada baydhabo ka imaanaya in dad gaara oo dowladda federaalka hadda ka tirsan ay madaxtinimo ka doonayaan magaaladaasi baydhabo oo musuq maasuq ay ka wadaan shirka maxaa ka jira
wallaahi wax musuq maasuqa meeshaan ma yaalaanin shaksi kastoo u dhashay maaragtay koonfur galbeed saddexdaa gobol u dhashay inuu isu soo sharaxo wax ka macno ay ma jiraan marka maaragtay ma jirto maaragtay wax shirka dibandaabiy ku wado ma jiraan mana ku wadi karaan jirku maaragtay odayaasha dhaqanka oo saxiifayaashii ah ilaa maaragtay afadkan iyo maaragtay shan ayaa joogta ilaa jabeelada hoose iyo boqol iyo bay meel walba ka timi ergadana saddex boqol toddobaatan iyo sideed qotood wey marka cid dadkaasoo dhan u meeriin karto oo wadada ka leexin karto anigu meel ay ka imaanaysa ma garanayo ma garan
waa gartay marka bal waxaa dhinaca kale ka warantaa maamul kale oo lix gobol ah oo magaalada baydhabo ka dhisan baa jira adinku iyo qolada kale ee lixda gobol ilaa hadda maxaad u wada hadli laadihin adeer arrintaas iyada maaragtay arrin meel saaran maaha lixda gobol dadkii soo dhisay annaka ahayn annaka soo dhisnay lixda gobol markii dambena siidma qayaxan dawladda ayaa ka hor keentay annaka marka annakoo maaragtay afar iyo labaatan malaaqee baan hamar usoo baxnay iyo wasiiradii markaa maaragtay lixda gobol maaragtay qaar ka mid a ayaa hamar baanu adigu dood dheer baa meesha ka dhacday ilaa xafiska jimcadda qurumaha ka dhexaysa la tago arrintii ayada maaragtay kolley way socon weyday marka waxay noqotay maaragtay in la qaato saddexda gobol la dhiso saddexda kalena habkii lagu raadinayo lagu raadiyo ayay noqotay marka maaragtay dadka adigu waad sheegayso maaragtay maamul baa ka dhisan aad leedahay maamul waxaa la dhihi karaa horta markii la aqoonsado ayaa maamul la dhihi karaa maamulkii maaragtay dawladda maaragtay federaalka ah oon ku meel gaar ahayn xildhibaano ka tirsan baarlamaanka ayaa aqoonsan oo ku doodaya in lixda gobol uu yahay maamul sharciya oo baydhabo mar hore laga dhisay adigu waxaad ka mid ahayd sidaa hadda sheegayso dadkii maamulkaas dhisay dadkii kale ee maamulka kula dhisay weli waxay qabaan aragtida ah lixda gobol
adeer dadka maamulka dhisay waa dadkan kuu sheegayo xamar yimi weeyaan dadka maamulkaa sheegayo dadkii xamar yimi oo soo qaatay saddexdaa gobol in la dhiso wixii maqan habkale lagu raadiyay dadka soo qaatay weeyaan marka odayaasha dhaqanka haddii laga soo qaado bulshada horkacayo toddoba iyo labaatan malaaq ayaa halkaa joogta marka waxaa maqan waad garanaysa waa saddex saddexdaana mataqaanaa mid xidkooda ku maqan yahay ma joogo labada kalena mataqaanaa xoogaa waxay ku adkaysteen maaragtay lixdaa gobol oon meel saarnayn taas iyada markaa wadaxdo dheerba waa laga galay dhan walbaan isuga hadlay nimankaa marka gurya halkaa ku yaala iska degan yihiin marka qabaa'ilihii ay ka dhasheenna labadaa qabiil bedelkoodii bay keensadeen marka maamulka sidee maamul markii hore la aqoonsadayba ma ahayn hadda ummad walbo way jirtaa maaragtay nin maaragtay aragti aragti gurxan leh waa jirtaa marka dhibaanka taageerayo aad sheegaysa waa lix iyo mataqaana lixdan iyo kowgee dhibaan weeyaan oo maaragtay digada mirdo keligiis markaan kasoo qaado kuwa kalena maaragtay tiraday ka badan yihiin marka cidda markaa mu'aaragtay oo mise mataqaana ee aqoonsatay oo aqoonsiga ay aqoonsadeen meel ku bixin karo annaka ma aqaana meesha ay joogaan ma garan waa jirta marka hadda siyaasiyiinta magaalada baydhabo ku sugan iyo odayaasha kale iyo dadka kale ee diidan dhismaha maamulka saddexda gobol maxaad ugu baaqaysaa
adeer waxaan leeyahay anigu maaragtay ummaddan danta ay leedahay oo maaragtay rabitaankeeda ou yahay inay nabad helaan wey nin walbana nabadaas isaga ayaa adeer dan ugu jirtaa inay taageeraanna waa la rabaa marka siyaasigu wuxuu siyaasi ku noqon karaa markii bulshadiisa dhexdeeda uu ku helayo mataqaanay cod uu ku helayo kursi uu ku helayo sharaf uu ku helayo ayuu siyaasi yahay laakiin siyaasiga hadduu bulshada dhibaataynayo ciidamo rabta tanka laga qabsanaya marka siyaasiyiinta maaragtay waxaan leeyahay ninka habkaad wax ku raadinaysaan ha ahaado hab bulshada ay kugu doodanayso waa inuu ahaada laakiin maaragtay qaab kale aadan waxba ku raadin bulshada halkaa joogtana maxaan u sheegaya in soomaalida dhegaysanayso meel walbo ay joogto nin walba nabadaasa dan kugu jirtaa nabadaa qaado annagoo odayaasha dhaqanka haddii aanu nahay dawladdii federaalka markii lasoo dhisaayay ilaa hadda sagaal oday baa lanaga dilay aan dambi galin oo maxaa dawlad usoo dhisan keliya loo dilay cid loogu taasiyeysay hataa ma jirta anka xukuumaddu haddana sideedan ku garab taaganay kaana